deegaanada fogfog ee baadiyaha gobolka n f d ee ay kenya ula baxday waqooyi bari kenya ayaa waxaa ka taagan xaalad cakirnaan ah iyo qalqal xoogan oo soo wajahay saraakiisha dowladda kenya dadka nasaarada ah iyo xubnaha soomaalida ah ee ka tirsan xukuumadda nairobi muxaliliin kenyaati ah oo la hadlay warbaahinta tayb temis ayaa tilmaamaya in miinooyinka lagu aaso hareeraha waddooyinka iyo howlgallada madaxgoynta ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka n f d kana dhasheen dhimashada labaatan ruux ay u muuqato qayb ka mid ah kordhinta qalqal badan oo ay dagaalyahanada al-shabaab ku doonayaan inay isugu ballaariyaan gobolka n f d kenya oo ah awood dhaqaale marka laga hadlayo waddamada dhacabariga afrika soona jiidata dalxiisayaal badan oo reer galbeed ah ayaa horay ula kulantay silsilado weeraro waaweyn ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weerarkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ka dhacay dhismaha isku raranka ah ee fourtiin riversad ee magaalada nairobi uu ahaa weerarkii ugu dambeeyey ee ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada caasimadda ah kaasi oo lagu dilay tobannaan ruux oo isugu jira reer galbeed iyo dad kenyaati ah warbixinta uu daabacay websayteka tayb temis ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in hadda ay aada u muuqato in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhisay weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka kenya xilli lagu fashilmay howlgalladii al-shabaab ka dhanka ahaa ee looga dhawaaqay soomaaliya waxaana muuqata in al-shabaab ay doonayso in hadalhaynta ay usoo weeciso xagga kenya sida ay warbixinta ku doodayso ciidamada xarakada al-shabaab ayaa qaadaya shan iyo toban sano oo xiriir ah howlgallo ay ku beegsanayaan xukuumadda taagta daran ee ay reer galbeedku taageeraan ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waayadii dambena waxay dagaalyahanadu sii xoojiyeen weerarada ay ka fulinayaan xuduudda soomaaliya iyo kenya oo ay fududahay in laga soo gudbo ayuu leeyahay wargeyskan daabacay warbixintan cinwaan looga dhigay korarka ku yimid weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan dhulka n f d ee ay kenya xoogga ku haysato lix weerar oo bishii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dhulka n f d waxay ciidamada xarakada al-shabaab ku dileen afar iyo labaatan qof kuwaasi oo shan iyo toban ka mid a yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada amniga mid ka mid ah weeraradii ugu argagax badnaa ee ay kooxdu sheegtay waxa uu ahaa in soddon dagaalyahan oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerar ku qaadeen laba tuulo oo ay dad badani degganaayeen oo dhaca gobolka laamo halkaasi oo ay ku dileen shan ruux oo nasaaro ah qaarkoodna ay madaxa ka gooyeen ayay leedahay warbixintan uu daabacay wargeyska tayb times mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka badbaaday weerarkan lana hadlay websayteka warbixintaani qoray ayaa waxa uu leeyahay haweenka ayaa waxay ku amreen inaanay guryaha ka soo bixin halka ragguna lagu amray inay guryaha ka soo baxaan markaasi ayaa xarga lagu xiray lana gooracay ayuu leeyahay ninkan sheeganaya inuu ka badbaaday weerarkaasi weerarkan ay warbixintu tilmaamayso ayaa waxa uu dhacay kadib markii diyaaradaha dowladda kenya ay duqeymo aanan loo meeldiyin ku garaaceen deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah halkaasi oo ay ku dileen dad shacab ah waxaana markaasi taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan uu soo saaray ku goondiyey in kenya ay ciqaab adag kala kulmi doonto falka wuxuushnimada ah ee ay ku duqeynayso dadka shacabka ah nicholas oo ah waxa loogu yeero madaxa kooxda i c j ee koonfurta iyo bariga afrika ayaa tilmaamaya in weerarada xarakada al-shabaab ay ka fulinayso gudaha dalka kenya ay dirayaan fariimo muhiim ah inkastoo al-shabaab ay la kulmayaan cadaadisyo haddana waxa ay yihiin awood aan la dhayilsan karin oo gacanta ku haya ciidamo adag oo fulin kara weeraro oo dhiig badani ku daato oo ka dhaca goobta ay ugu talagalaan waxa uu intaasi ku daray mas-uulkan ka tirsan kooxda baarista waxa loogu yeero i c j in weeraradan ay digniin u yihiin dowladda kenya oo sheegaysa inay ka qaybgeli doonto howlgallada ay dowladda federaalk ku sheegtay inay dalka kaga saareyso xarakada mujaahidiinta al-shabaab labada kun iyo koob iyo tobankii wixii ka dambeeyey markii ay kenya ciidamo usoo dirtay dalka soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah waxa loogu yeero howlgalka midooda afrika ee dalkan ayaa waxa ay la kulantay weeraro culus oo ugu yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso howlgallada waaweyn ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay gudaha dalka kenya waxa ay ka soo bilaabanayaan weerarkii weynaa ee westgate kaasi oo dhacay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaana xigay weerarkii jaamacadda gaarisa oo isna dhacay laba sano kadib weerarkii westgate iyo weeraro kale oo ka dambeeyey kuwaasi oo ka dhacay magaalada nairobi isku darka howlgalladaasina waxaa lagu dilay boqolaal ruux oo kenyaati iyo reer galbeed isugu jira dowladda kenya ayaa waxa ay dhowaan tilmaamtay inay dib u dhigtay furitaanka xad ay la lahayd soomaaliya sababo ku aadan korarka ku yimid weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegay in furitaanka xuduudaha aanay sii socon karin dalkiisana ay la gudboon tahay inuu la tacaamulo mawjadaha weeraradii ugu dambeeyey ee uu dhiigga badan ku daatay oo uu ku tilmaamay weeraro argagixiso oo xuduudaha ka soo tallaabay tobankii sano ee lasoo dhaafay gobollada mandheera wajeer iyo gaarisa waxay wajahayaan silsilado weeraro ah oo ay fulinayaan al-shabaabka saldhigyada ku leh soomaaliya oo ah dal gobolladaasi xuduud la leh ayna fududahay in laga soo gudbo ayay leedahay warbixintan lagu daabacay wargeyskan warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in qoysaska nasaarada ah ee degan gobolka iyo xitaa ciidamada kenya ay la nool yihiin xaalado nafsi ah oo adag maadaama xubno badan oo ka mid ah qoysaskooda iyo saaxiibadood ay ku baxeen gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si firfircoon uga howlgala dhulka n f d marka laga soo tago khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac waxaa kaloo jira in weerarada al-shabaab ay dalka kenya u geystaan dib u dhac dhaqaale sida ay warbixintu tilmaamayso gawaarida ciidamada booliska kenya ayaa noqday kuwo beelaha u ah weerarada xarakada al-shabaab marka laga soo tago kuwa qaraxyada iyo garneelada lagu gubo waxaa kaloo jira tobannaan gawaari oo ay gacanta ku dhigaan al-shabaab ayay leedahay warbixinta ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka kenya ayaa ku fashilmay ka hortagga iyo maareynta weerarada isdaba joogga ah ee ay gobolka ka fulinayaan ciidamada xarakada al-shabaab dadka deegaanka ayaana ka markhaati kacay in dhulka lala sameeyay xarumo badan oo ay shirkadda isgaarsiinta dowladda kenya ee safaricom ku lahayd dhulka n f d iyo gobolka laamo inta badan wadooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka dhaca gobolada wajeer gaarisa iyo mandheera ayaa xiran sababo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kamaa-in kaga jira wadooyinkaasi beegsanayana gawaarida ciidamada kenya halka ay joojinayaan gawaarida dadweynaha baaritaan kadibna laayaan dadka nasaarada ah sida ay warbixintu tilmaamayso warbixintu ayaa sidoo kale waxa ay caddaynaysaa in awoodda al-shabaab ee dhulka n f d ay caddaynayso in al-shabaab ay bilowday in qabaa'ilka dega dhulkaasi ay ka qaado sakada xoolaha nool taasi oo xoojinaysa warkii dhowaan ka soo yeeray guddoomiyaha mandheera ee ahaa in boqolkiiba lixdan gobolkaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah awood jihaadi ah oo ka howlgasha waddamada bariga afrika qaarkood waxayna marar badan sheegtay in ujeedkeedu uu yahay in shareecada islaamka dadka ay ku maamusho soomaaliyana ka saarto ciidamada shisheeye ee ku soo duulay